magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay munaasabada ay ku qalinjibinayeen dufcaddii kooiyo tobnaad ee jaamacadda gaalkacyo taasi oo sidoo kalena lagu xusayay shan iyo toban sano guuradii kasoo wareegtay aasaaska jaamacadda oo la aasaasay sanadkii labadii kun iyo tobankii munaasabadan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday maamulada galmudug iyo puntland injineer muxiidiin cabdulaahi cabdi gudoomiyaha jaamacadda gaalkacyo ayaa ka warbixinaya tirada ardayda ka qalin jibisay jaamacadda iyo kuliyadaha ay barteen waxaan rabaa intiina meesha fadhido inaad markhaati ka noqotaan ardadaasi jaamacadda gaalkacyo boqol iyo soddon iyo siddeedda arday ee ka socota ama ka kale qalinjibinaya dibartmentyada kala duwan ee jaamacaddu ay ugu horeyso kuliyadda medicinka ama dhakhtarnimada oo runtii ay ka qalinjibinayaan siddeed iyo toban dhakhtar oo soo qaatay lix sano oo dhakhtarnimo ah oo runtii juhdi iyo dadaal badan aan soo dhanka kale qaar ka mid ah waalidiinta iyo madaxdii iyo mas-uuliyiintii kale ee kasoo qayb galay munaasabadda qalinjibinta ah ayaa ardayda qalinjibisay kula dardaarmay in aqoontooda ay uga faa'iideeyaan bulshada midda koowaad waxay tahay naftooda ayay ku saabsan tahay adiga naftaada inaad iska bilowdo oo sidii jaamacadda gaalkacyo ku soo bartay qof muslima oo diinta islaamka ku dhaqma oo aqoontaada u bandhiga diinta islaamka maxay ka ogoshaa dhakhtar baa tahay tusaale ahaan waxaa ku yimid qof kuleh ugu dambeyn duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa goobta ka hadlay isaga oo ardayda ku bogaadiyey isaga oo ardayda kula dardaarmay in ay bulshada degmada gaalkacyo kala shaqeeyaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada waxaan rabaa inaad dardaarankeeda ku soo gabagabeeyo nabadda gaalkacyo gobolka mudug iyo soomaaliya galmudug iyo puntland nabad nabad nabad nabad sida saaxiibada u sheegeen waxaan ka xanuunsanaynaa dufcadda ka baxday jaamacadda gaalkacyo ee munaasabadda loo qabta ayaa ah kuwii koobiyo tobnaad iyadoo sidoo kalena munaasabadu ay ahayd mid lagu xusayay shan iyo toban sano guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay jaamacadda gaalkacyo ee jiyu